waddooyin dhowr ah oo ku yaala magaalada muqdisho ee caasimadda soomaaliya waxay u xiran yihiin madaxda dowladda federaalka iyo sidoo kale ciidamada shisheeye halka kuwana ay burbursan yihiin islamarkaana ay daadsan yihiin biyo qashin ah taasoo caqabad ku noqotay bulshada ku nool caasimadda qaar ka mida darawallada kaxeeya gaadiidka dadweynaha islamarkaana ka shaqeeya waddo muhiim ah oo dhex marta degmada xamar jajab ee magaalada muqdisho ayaa ka cabanaya burbur xooggan iyo wasaqdaadsan waddadaasi waxay sheegayaan in bil walbaahi laga qaado lacag canshuur ah oo aad u badan islamarkaana gaaraysa shan iyo toban dollar taas beddelkeedana ay dowladda federaalka xirtay waddooyin kuwo kalena ay sidaan u burbursan yihiin wadadan dhibaatada lagu qabo waxaa ka mid annaga waxaanahay haddaan mootooyinahay soddon iyo shan kun soddon iyo toddoba kun oo mootaanahay calaamooto bil walba waxaa laga qaadaa shan iyo toban dollar markii lagu dhufto soddon iyo shan kun oo mooto ah oo calaamooto bishii shan iyo toban dollar markii lagu dhufto waa waa shan milyan iyo khadaadiic annaga lacagteenaa waddooyinka lagu samayn karaa wax kale dawladda khansadeeda inaad iska dhaafto iyo cashuuraadka oo eraboort iyo degedda iska dhaafo annaga lacagta nalaga qaado mootooyinkaa waddooyinka keliya lagu samayn karaa marka dhibaatadaasaan ku qabnaa waddooyinkii in lacag nalaga qaado meelaan marana aan la'nahay horta waddadaanaan ka shaqaynaa marka waxa waaye dhib badanaan ku qabnaa xaafadda magaalada muqdisho waxaa ka jira culayso isbiirsaday oo ay wajahayaan dadka shacabka ah gaar ahaan kuwa ka shaqeeya suuqyada iyo sidoo kale darawallada kaxeeya gaadiidka dadweynaha kuwaasoo dil joogta ah iyo dhacba kala kulma ciidamada shisheeye iyo kuwa dowladda federaalka